madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqor ayaa magaalada dhowsmaan caasimada galmudug ka furay shirweynaha dib ushisiinta ay isugu yimaadeen beelo walaalahooda degadegan ka tirsan galmudug shirweynaha ayaa waxaa si wada jira xal looga gaaray dhacdada hore uga dhacda caasimada galmudug dhusmaanreeb iyo deegaano hoos yimaada shirweynaha ayaa waxaa gobjoog ah waxgaradka culimadiinka ganacsatada ururada haweenka dhalinyarada iyo weliba sidoo kale xildhibaana iyo wasiira ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo tan galmudug madaxweynaha galmudug ayaa ugu dambeyn bogaadiyey qabanqaabada shirka isagoo si gaara u ammaanay ahmiyadda ay leedahay shirka si loo xalwaar loo gaaro colaha duudhexisa beedaha walaalaha ah waxauna ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada deegaanka si horumar loo gaaro
oo wixii ku aadan ay tallaabteeda qaado isu taagtay qaybina ku dulqaadatay oo ku samartay oo ku fadhiisatay ee sidii mararka qaar soomaalida dhaqankeeda qaybo xun oo ka mid a ahayd haddii dhibaata dhacdo aan dulmi dulmi laga daba marin ee dad inta la dulmiyo waxgal ah qiimo leh haddana jawaab looga dhigi jiray in dad kale oon waxba galabsan la dulmiyo ka ka baaqsaday oo ka fadhiistay oo ku sabray oo walaalahood ama dadka reer galmudug guud ahaan iyo gaar ahaan dhinacii markaas dhibka loo tirinayay sugay waa mahadsan yihin dhinacii gartay isu taagay samafalkii hadda aan dhagaysanay ka samafalay na waxaan leenahay haddii dhibaata dhacdo ama gef dhaco gobbay caadadee tahay in laga gogol galo oo laga samafalo aada iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin intii xoolo ku bixisay iyo intii caqli ku bixisayba waxaan leenahay waa mahadsantii runtii waxay ahayd dhacdo dadka reer galmudug oo dhan wada taabatay dhibaata waa dhacdaa soomaalida dhib meel kastoi waa joogto waa ka dhaca reer galmudugna waa ka dhaca laakiin caasimadda dad qiimale oo ganacsato ah oo dad waxgala ah oo wax ku soo kordhinaya bulshada iyo deegaanka iyo dalka ayaa dhibaato ku dhacdo caasimaddiina kula dhacdo waana midda keentay gobashaan weyn oo saas u qorshaysan oo samafalka leh oo isugaraabidda leh in laga laga sameeyo waxaan rajaynaynaa caafimaad si guud reer galmudug oo dhan in laga caafimaado anigu dadka waxaan ka mid ahay haddii caasimadda iyo reer galmudug barraaligelinta dhinacooda ka bixinaya aan ugu horreeya marka waxaan leeyahay cid kasta oo arrintaasi reer galmudug waa ka raalligaraynayna intay ku dhacdana si gaar ahaan leenahay
shirweynaha ayaa waxaa xal waara looga gaaray colaad ka dhexaysa laba beelood degdeena ka tirsan kuwaasoo qayb ka ah dadaalada lagu ka maranayo nabadda iyo xasiloonida deegaanada galmudug